الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا العدل في الحكم على تأويل العلماء bal waa mabxadkii ama fasalkii ugu dambeeyey fusushii risaalada oo dee bal waxaan soo aragnay sifaadka iyo wixii adigu kuba tacalluqsanaa aayaadkeed iyo axaadiisteed ee xagga isbaatkeed iyo in laga tago ta'wiilkeed dee dariiqii salafkuna kaa yahay in umuuro kuba tacalluqsan ta'wiilka tacriifkiisii iyo qeybihiisii iyo waxyaalo kuba tacalluqsanna iyo duhuurkiisi iyo taasna waaban soo aragnay bal imaka qeybtii ugu dambeysay ee aan soo gaadhnay oo kolle iyadna qeybihii hore inoogu xidhan waxayla tahayna waa qeyb khaasatan weliba dhalinyarada markay noqoto dadka dhalinyaro u badan yahe bal muhim ah inay umuurahan iyo mabxadkan ama fasalkan aada ugu fiirsadaan waayo dee beryaha dambe waxa baatay dee waqtiyadaa horena waxaa kaba jireene kolley dadkii oo la kala qaado ama la tasniifiyo ama dee zello ka soo qaado zello haba noqoto umuur ictiqaad ku tacalluqsan ama zello kale ruuxii kaba dhacday mowqifkii tasnaa ee saliimka ahaa dee inta lagaba tago in arrintu ay noqoto tatabuc zallaati iyo dacni iyo tashniic iyo umuuro aan kolley maxalkeedii lahayn oo dee kolley aan ku tirinayno inay bikayri xaqin tahay wixii isagoon faham diineed oo koowan leh ama aan lahaynba ayaa wax dhici karta dee adigu kolley in arrinta uu kaba bilaabmay iyo bilowgiisa uu noqdoba in tasniif dad iyo tashniici iyo wax ka sheegiyo taasi kolley ay dariiqii waxbarashadana ka goyso kana hadlayso qaabiceed baa wuxuu soo naqliyaa kitaabkiisan tartiib ulmadaarika la yidhaaho tartiib ulmadaarikna waa kitaab adigu uu isagu dabaqaadka madhabta maalikiyada ujeedada dee madhab kastaaba waxay leeyihiin dadkooda taraajimtooda waa la ururiyey fununta kala duwanna hadday muxadisiinta oo badan iyo mufasiriin iyo usuuliyiin iyo cid kastaba dabaqaad magaalooyinkii iyo manaadiqdiina dabaqaad baabay culimadu dee jaanibka aada baa loogu ihtimaamay wel marka tartiib ulmadaarik waa dee fii dabaqaati asxaabi maalika oo adigu aa dabaqaadkii madhabkaasi isaguna qarnigii lixaad dhexdeedii baaba dhimashadiisu ahayd sheekha qaadiciyaad imaamka macruufka ayaa nin ayuu dee malaa sheekh baa majliskiisa la joogay uu magaciisa kusoo naqliya abusinan ilasadi in la yidhaah waase dee waxyaalaha qaarkood u horreeyeenoo masala lasoo qaaday arrinku dee masaa-ishan aan hayno un kuma koobne masaa-ishii kale fiqiga ee camaliga aha iyo zallaadkii culimada ka dhacaya laaha kaga dayanina ama arrinkaasi khada weeyo naskii buu khilaafsan yahay ayay inoo wada shamlinaysaa guud ahaanba ayay inoo shamlinaysaa markii lasoo qaaday masaladiiba axad alxaadiriin ayaa malaa sheekh sheekhyadii kala mida ayuu dee intiqaas ahaan masaladan daraaddeed baabuu ugaba hadlayo sheekhii majliskiisa la joogo kaba soo naqliya abusinan ilasadi oscot idaa tacalama daalib alcilmi qabla an yatacalama idaa matalan masalatan idaa qabla an yata ida kana daalib lcilmi qabla an yatacalama masalatan tacalama alwaaqicata fi nnaasi mataa yuflix ruuxii daalib cilmiga aha isagoon weli masale fi diina baranba ujeedadu imaka ayaa uu bilow yahay fahamkiisuba ama imikuu isleeyay bilaababa hadduu markaa kaba bilaabo barto un arrintiisu ay noqoto alwaaqicata fi nnaas mataa yuflix goormuu dee gaadhaya libaani ama falax gaadhi arrinku markaa waxaa dee inoo soo socoto in la kala qaado zallada iyo shaksiga shaksigana cilmi buu xambaarsan yahay shareecadii buu xambaarsan yahay iyadiina soo gaadhsiiyey aahaar kala duwanna waa ka tegoo dacniga isaga la dacnay iyo wax ka sheegaasi taasi waxay ka dhiganto waa isaa ila sharci aladii yaxmiluh ahaartii iyo turaaskii uu kaba tegay isaa-o iyo hiqadii dadkao halkaa la goynayo dariiqii taa lagaba xidhayo intifaacii jaanibkaas baa kaba dhalanaya bal waa umuuro ay tahay bal waxyaalaha waa dee dhowr cashar buu noqon ama wuu inoogu dhammaanba risaaladu laakiin nuquushii bal ahlu cilmigii weliba matalan taas ayaan soo naqlinaya mowqifkoodii saliimkaatuu ahaayo dee wixiisaa ka duwanba mowqif aan toosan uu noqon aan toosnayn uu noqonayo bal waa umuuro ay nooga baahan fiirso fiiraan ujeeda waxaan waqaca taawiilu taawiilu uu dhacay taawiilkii waan soo ogaanay wakti dambena adigu duhuurkiisuna saxaabiya taabiciintii inaanu jirin baan soo ogaanay iyo intii dee quruntii mufadalada ahayd dabadeedu iyo markii dee kooxa loo kala baxay taawiilkani uu muuqda min cadadi kathiirin in badan waxa weeye min cadadin cadad kathiiri badan oo min alaimati oo dadka aan kutubtoodii ku intifaacnay bal intifaackii ugu badna aan kuma intifaacna dee nusuustaasi markay timaado ama mufasiriin ha noqdeen muxadisiin ha noqdeen keyrkoodi ta'wiil ayuu kalaamkoodii dhacay min alaima aladiina aimadaasoo afna u dhammeeyey acmaarahum waa waqtigoodiiyo noloshoodiiba fii khidmati diini diinta adeegeeda iyo ka shaqaynteeda wa rafci aclaami aclaamta diinta saruqaadkeeda ku dhameeyey cumrigoodii ku dhammaystay iyo wabasi culuumihi culumtiisa waa culumtii diinta faafinteeda la faafiyo iyo wa dacwati ileyhi dadkii inay xaggiisa ugu yeedhaan walam yakun mana ahayn taawiilka ayaa kaba dhacay qastuhum qasdigoodu iyo dee zallaadka kale barhkood kaba dhacayba ama masaa'il ay ku khilaafeen nusuus jirta ay kuba khilaafeen oo kollay asbaabteeda ay leeyihiin mukhaalafat alxaqi iyagu may ahayn sida qolooyinkan asxaab alahwaa ee iyaga marka horeba dee aaraadoodan iyo waxyaalahan ay ku salaysnayd mukhaalafata nusuusba ama caqligoo la horreysiiyey iyo waxyaalaha jaanibka iyagu may ahaynoo walam yakun qastuhum mukhaalafata alxaq xaq la khilaafo oo xaq ay arkayaan ay khilaafaan iyagu taa qasadkooda muu ahayn aw itibaaca albaadil san bay u arkayaan sii toosnayd bal markaa ama baadil raacitaankeed wa inamaa kaana qastuhum ujeedadoodu waxayd marka ay taawiilka laba imanayaan kama qaala dahabiyu hadalkiisuna waa inoo iman doonaa dahabi tarjamada cabdilkani ama cabdilkani maqdisi markaan gaadhno dee waayo nuqul fara badan baan arki doonaayo jaanibkan ba leh walow haw badnaato marka dambe qaybaha dambe waxa weeyaan sir aclaam nubala maqaalaadka iyo hadalada dahabiya tacliiqaadkiisa ku soo arooreen tacdiim albaari caza wajal tacdiim albaari caza wajal qaradkoodu wuxun buu ahaa ilaaha baari a weyneyntiisa bal haddaba kol haddii arrintu taa tahay watacaamulu tacaamulka mucaamaladka ama tacaamulka arashiidu toosan maca tawiilaatim taawiilaadka culimadaa ka dhacay dee kutubtii inoogu sugan sida dee aan kula dhaqmayno weeye kula tacaamulayna ka kayriha sida taawiilaadka keyrkeed oo min zallaat alculamaa maha tanuune ee culimadu macsuumiin maaho qalad baa dhacaya zallaad baa dhacaya nuuso iyadoo masaa'il bay ku tegayaan naskiina u khilaafsan yahay iyagu macduuriin ay kuba yiin haddaba taawiilaadku maahay sida dee waxyaalaha aan taawiilaadka ahayn ee culimada laguba tirinayay inay zallaadkood iyo qalado kaba dhacay ay tahay haddaba tacaamulka toosani mabniyun calaa amrayni laba arrimood buu ku dhisan yahay kow cadamu itibaacihim fiimaa waqaca minhum inaan dee iyagii weyneyn la weyneynayo ama taasoo kale iyo maqaam inaan waxay iyaga ka dhacay aan lagu raacin oo dee masaladu hadday ama taawiilkii ha noqoto ama masaa-isha kale zallaadka laguma tirnaye nas khilaafay haba noqotee inaan iyagii lagu raacin waayo xujada dee shareecadii iyo itibaaca shareecadii baa leh cadamu itibaacihim fiimaa waqaca minhum wixii iyaga kaba dhacay min alakhdaa'i akhdaa inaan lagu raacin liannaha ja-at akhdaadaasi way timi calaa khilaafi shareecati shareecada si ay ahayd si ka duwan bay kuba timi walaysu culimadaasna may ahaanin bimacsuumiina cismada ambiyada laho culimadu macsuumiin maahae waa zallaado waa kaba dhacaayo oo taas de markaa waxaa la wixii iyaga xaggooda kasoo fulayay maaha inuu wada toosan yahay qalad waa ka dhacaya bal dee waxa weeyaan intaas la filana ma ahaba culimadu macsuumiin ma aha bal oo lama odhanayo wax kastoo xaggooda ka yimaadaaba waa fiicanyo markaa waana aqbalaynaa bal hum iyagu curdatun waxay curdo iyo hadaf u yihiinba lilkhada'i wasahw khada ka dhaca gef sahwi waaba dee cismada ciddii aan lahayba waa taas dhammaantoodna waaba taasoo maqaalkii dee mala qaarkiina waa yidhi imaam malik oo kale axad kastaba qowlkiisa waa la qaataa waana la celiyaa sababtu macsuum maaha hadduu xaqii waafaqo ama dee shareicadiina waa la qaadan waana lagu celinayaa rasuulkii ilaahi un mooye salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo dee saxaabaiyo in ka dambaysayba masaa-ile ay leeyihiin oo ay la gooni noqdeen baa laga tegey oo looga tegay arrinkaa daraaddeed walaysuu bimacsuumiina bal hum curdatun likhada'i wasahm fataqacu minhum markaa kol haddaanay macsuumiin ahayn waxaa ka dhacaysa yaani iyagu u qasdin be azallaatu zallaat jamcu zallatin walakda waa isla mid qalada kaba dhacaya saa daraaddeed waa wixii ay iyagu laba yimaad ka dhacay ee zalle ahaa ama jaanibkan ta'wiilka ha noqdo ama jaanib kale haba noqdee horta laguma raacayo waayo dee iyagu waaba xaaladoodii baaba taas ah qala shaadibiyu shaadibi baa wuxuu yidhi kalley raximahu llahu tacaala shaadiba waa magaalo sharqa alandalus ku taagalo culimo kala duwani kaba yimaadeen oo dee imaamkan lahbaa matalan xirz alamani ama qasiidadan uu ku nadmiyey quraada toddobada iyo qiraa'aadkooda iyo taasba waa tan loo nisbeeyo shaadibi waxaa kaloo imaam dee macruuf oo markaa haaliban marka shaadibi la idhaahba dadka dihnigooda ama usoo degdega ayaa jira oo ninkan ama imaamkan leh almuwaafaqaat iyo alictisaam iyo kutubtiisa alfiyada ibnu malikna waaba sharxay oo waanayna soo gaadho waaba la madbaceeye kolley kunyadiisa abu isxaaq baa la yidhaahaa magaciisa ibraahim culimada inta badan qolooyinka ibraahim la yidhaha kunyadooda abu isxaaq bay noqonaysay marka ibraahim ibnu muusa ibnu moxamed waa inta malaa abtirsiintiisa ay noo soo naqliyeen qarnaado oo mamlakadii ugu dambeysay ee andalus de andalus waayo dee mar bilaad islaam bay ahdo spain oo iyo qeyb portugal ka mida way shamlinaysay laakiin markii adigu dee xaaladii hore iyo say muslimiintu ahayn isbedel kuba yimi adraafteedii ay kolba nuqsaamayeen kolba dhul baa laga qaadayay oo laga qabsanayay marka qarnaada u dambeysay oo iyadaa qarnaada meeshii ugu dambeysay muslimiina kaba soo baxay mamlakata qarnaada oo dee ilaahay maka dambe magaaladii jirto qasr alxamraa jira iyo meelo loo dalxis tagaba aasaarta islaamka iyo muslimiintu ay lahayn haddaba halkaa waa loo nisbeeyaa shaadibana waa loo nisbeeyaa toddoba boqol iyo sagaashankii hijirada ayuu imaamkani dhintay mualafaadkiisana kitaabkan aada u mudan ee xagga usuulka jaanibkale xagga maqaasida xoogga haba saaro ee almuwaafaqaata la idhaayo kitaabkan xaggan bidcooyinka iyo sunnaha iyo umuura kuba tacalluqsan ee alictisaam iyo baaba mualafaadkiisa dee aada u mudan eena soo gaadhay kaba mid ah hadalkana muwaafaqaad baan kasoo naqliyay oo kuba yidho waa kaa raqamkiisu kolna waa dabacada sharaxa yar ee kooban ee daraas laba socdo dee ay markaa afarta juz lagu madbacaynayey waayo dabacad kala duwan baa kitaabku leeya waayo kitaab aada u muhima aada u qayima weeye oo markaa aada u heersare saa daraaddeed dabacaad kala duwan buu lahaa malaa dabacaadkiisa kuwii ugu dambeeyey waxaa ka mid a dabcadan uu mashhuur salmaan adigu uu madbaceeyey ee uu markaa isagoo si fiican uu taxqiijiyey lixdan mujalad uu gaadhsiiyo ku madbaceeyey taas baa malaa dabacaadkiisa ee kuwooda ugu dambeeyey kaba mid ah lakiin waa dabcaadkiisii hore dabcadaa daraas weeye markaasaa muxuu yihi ina zallat alcaalimi ninka caalimkaa khada-iisa iyo zallada isaga ka dhacaysa laa yasixu ma ansaxayo horta ictimaaduhaa in la ictimaadso min jihatin dee waa fulaan oo mansilada weyn lahaaye isagii inta laga dhigo si waxaan qaladba kaba dhicin lagu raaco oo la ictimaadsadaa taasi ma ansaxayso walalakhdu biha qaadasho la qaata zalladiina waxa weeyaan ma ansaxayso haddii ay noqoto fulaan wixii ka yimaadaaba waa toosan yahay waxay ka dhigan tahay cismaaba loo sugayaa dee si wuxuu macsuumyaa lagaba dhigaya in la qaato zalladii taqliidan lahu iyadoo isaga lagu dayanayo ama la taqliqidsanayo wadalika sababta aan dee loo ictimaadsanahayn aan dee loo qaadanahayna waxa weeye liannaha mawduucatun zalladani waxay tahay mid mawduucatun cala almukhaalafati lsharci waxaay u dejisantahayba ama ay kuba timi dee sharcigii si khilaafsan sidaasaa zalle loo yidhi walidaalika cuddat zallatan sharcigii bay khilaafsan tahay oo sidaas baa zalle loogu tiriyey wailaa haddii dee waxa weeye falow kaana haddii aanay arrintu taa ahayn falow kaana daday tahay muctadan biha mid la tirsanayo la ictibaarinayo zalladani lam yujcal laha hadihi rutba rutbadana inay zalle tahay looma yeeleen walaa musiba ilaa saaxibiha zalalu fiiha saaxibkeediina looma tiiriyeen inuu khada ka dhacay ama qalad iyo timbiraxasho ka dhacay ay tay looma tiiriyeen bal horta markaa taa hore waxa uu leeyahay iyada lama ictimaadsanayo taa wey bal taasi waa mido oo waa ka koobaadoo ujeeddadu san aan culimada tacaamulkeennu waa laba arrimood oo muhima oo ay tahay midna ka kale inaanu dee duqyaan iyo xadgudub ama midun aan la xoog yeelin iyadoo kii kale la ihmaalinayo taasi hore waa inaan waxyaalaha iyaga lagu tirinayo inay zallaatay akhdaatay sida ta'wiilkaoo kale aynaan ku raacin waa mid ka labaad macrifatu fadlihim in la garto fadliga ay leeyihiin iyo wa nusxihim lilaahi wa rasuulih naseexada ilaah iyo rasuulkiisii ay u naseexaynayeen dee waxa weeyaan akiya diin wa nasiixa qulnaa liman lilahi wa lirasuuli bal markaa ilaah iyo rasuulkiisii ay u naseexaynayeen iyo wa tafaaniihim xeeldheeraantii ay ku xeeldheeraanayeen intii qaayadood iyo juhdigood iyo karaamkood ay ulaba imanayeen fii khidmati diini diintan adeegeed atafaani waa dee waxa weeyaan waa algaaya fii badli juhdi shay-un waa gaayaha iyo heerka ugu sarraysa ee dee xagga marka la eega juhdi iyo ruuxu karaankiisii wax ama daaca ha noqoto ama waxyaale u laba yimaada ma khidmo haddaba waa tafaanigoodii iyo waa gaayi iyo heerkii aada ugu sarraysay dee meel ay u dhaafaan ama wax iyaga awooda u harhsan baanay jirin bal marka ay kuba bixiyeen diinta adeegeeda iyo waijtihaadihim dadaalkooda fii dalabi alxaq xaqa dalabkiisa ay ku dadaalayeen waanama waqaca oo markaa in la garto macrifatu fadlihim ay wa macrifatu anamaa waqaca garasho la garto waxyaalahan ka dhacay minhum iyaga xaggooda kaba dhacay laa yaqtadii inaanu keenayn masaladan waan kaga tegaynaa kuma raacayno laakiin aanu keenayn idiraaxa aqwaali jumla sa dee naabito dambe iyo dadkaas bal beryo dambe iyo cuquud dambe timi oo ah in la yidhaha fulan ha waaba nooc saasa ayuu laba yimi kutubtiisaba aan daadin oo kaloo aan iska dayn oo taa cilmigiisii iyagoo narka laa yaqtadii idiraaxa aqwaalihim aqwaashoodii guud ahaan in la daadiyo jumlatan taas ma keenayso ma keenaysana waxyaalaha ka dhacay laa yaqtadii watashni calayhim ceebayn iyo dacnin iyaga la dacniya waayo dacniga la dacayaya shareecada xambaarsanaayen baa la dacnayaya taas bay isaao tahay maha isaao shaksigiisiiuna waa isaao wixii ay xambaarsanaayen cilmi ahaa dadkii dariiqii laga goynaya ugaba intifaaci lahaan iyo kalsoonida la muluminayo iyo walwaqiicati fiihim dhicitaan iyagii laguba dhaco sida hadalka aan abusinaan kaba soo naqlaynay fa inahum iyagu lan yacdamuu ma waayaan waayo xaqdoon bay ahaayeen biraxmat illaahi tacaala ilaahay naxariistii axad alajrayni laba ajri mid oo hadday khada-een ijtihaadkoodii iyo cibaada daaco iyo cilmi nashrintii iyo dacwata ilayh taas ma waayaan jaanibka ijtihaadkii haddii jaanibkan khada ah ay dee sawaabka ajriga ay ka helaayeen aanay helin wahada huwa maslku laimati lmuqtadaa bihim in labadaa dhinac lagula dhaqmo arrintu labadaa dhinaca iyo labadaa janaaxay yeelataa waa aimadii lagu dayanayo maslagoodo shaatibi halkan kumaan soo noqono laaka haddii dee risaalada ay suurto gashay ina madbaceeyo waa tatima kalaamkiisa oo halkan raacaysa hadalkii horun bay taam yeelayse laakiin qeybtan bay ku tacalluqsanayd ayaa wuxuu laha kama anahu laa yanbagii an yunsaba saaxibuha ila taqsir bal yaan lagu raacino waa zalla waayo dee waa mawduucatu calaa khilaafi shariica laguma raacayuu hadalka yidhi laakiin dhinaca kale looma nisbaynayuu leeyahay saaxibkeedii ila taqsiir walaa an yushana caleyh iyado biha inaan iyada sababteedii iyo zallada daraaddeed lagu ceebeeyo lagu dacniyo isagii bal matalan taasna inaanay dhicin buu leeyahay walaa yuntaqasa min ajliha aw yuctaqada fiihi aliqdaamu cala almukhaalafa in la ictiqaadiyo inuu ogaan isagoo khadaan khada'nimo u arka isagoo waxan inuu baadiliye uba arka inuu ku dhacay taa in loo maleeyo loo ictiqaadiya arrintii aanay dhicin waayo taasi rutbadoodii diineed ama shaksigaa rutbadiisa diinta uu ku lahaa siay keenaysa ayay khilaafsan tahayba noocaas in dee umuurahaasi bal haddaba nuquul baa inoo iman doonta insha allahu tacaala qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa wuxuu yihi walaysa liaxadin axad uma sugnaanin an yatbaca inuu raaco zallaat alculamaa culimada akhdaadooda ama ha noqoto tan imaka baabkan aan kuma jirno ama baab abwaabtii kale fiqiyo keyrkeedba waxyaalihii zalle kaba dhacayay ee dee waxa weeya zallana waxay noqonaysaa wax shareecadii khilaafsan oo isagii kaba dhacay ijtihaad ha ugaba dhaco ama dee taas ama taqliidka ha ugaba dhaco ee uu ciddii kaba horraysin aqooshoodii intuu soo naqliyey waxa u muuqday taa ahaa waxa uu dee u gaari karayuu fahmi karayayba taa uu ahaayo toog iyagii kuba raacee haddaba waxaa zallaad alculamaa inuu raaco axad ma laha kamaa laysa lahu si waa taa waa qaybtii hore kamaa laysa lahu si aanu ruuxna u sugnaanin an yatakalama inuu hadlo fii ahli alcilmi waliimaan dadka ahl alcilmi iyo liimaan inuu kuba hadlo ilaa bima hum ahlun lahu waxay iyagu muteen oy ahl u yihiin mooye waxyaalo kale inuu ka sheeg sheego o jaanib kale ugu hadlo inaan ruuxna amaba laha buuli waayo fain allaha tacaala ilaahay cafaa lilmu'miniina mu'miniinta waa ka dhaafay cama akhdaw wixii ay ku gefeen mu'miniinta uu kaba dhaafay kama qaala tacaala isagoo ina baraya inaan taa ku ducaysano rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina oo akhdana ilaahow hanoo qaban haddaanu waxilownoonu ila wax uga tagno ama aan gefno marka muxuu ihi qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi qad facaltu macnaa waxa weeye dee xadiidku waa xadiid dheer qolooyinkiina dersiga habeenkiina waaba soo marnay dee ama dee ciddii xaqrisatay xataa riyaadu saalixiin iyadoo riwaayadu dhantay waa kuba sugnayde ujeeddadu markay aayadani soo degtay ee dee mu'miniintiina lagaba warramay in aamana rasuul dee de inay rumeeyeen wixii laguba soo dejiyey rasuulkii iyo mu'miniintii ayaa ilaahay maxaa uu yidhi qad facaltu riwaayaadka qaarkoodna muslim labadaba saxiixay ku sugantahe qaala nacam oo marka intan la aqriya ilaahay markaa isagaana soo dejiyey ina baray inaan kuba ducaysano ilaahay muxuu yihi qad facaltu waan falay macnuhuna waa maxay idinma qabanayo wixii ilow iyo khada idinkaba dhaca ama qaala nacam riwaayada kale ku timina ilaahay haa buu yidhi oo hay idinma qabanayo ducada waa idinkaba aqbalay wa amarna markaa bal oo waxa weeye dadkii muslimiinta ahaa waa laga wixii khada ee kaba dhacay ama culimadiiba dadkii mu'miniintii guudba ilaahay waa ka cafiyey wixii khad ahaan uga dhaca wa amaranaa gees kalena ilaahay wuxuuna amray an natabica inaan raacno maa unzila ilayna min rabbina wixii rabbigeen xaggiisa laynooga soo dejiyey inaan raacno oo walaa natabica aynaan raacin min duuni awliyaa oo macnaa ujeeddadu haddii ciddani ay dariiqii khilaafsantahay aynaan kaga dayan waxaasoo kale taasna wuyna amray wa amaranaa wuxuuna amray alla nudiica inaynaan adeecin makhluuqa ruux makhluuqa dayashadii lagu dayen iyo raacitaankii lagu raacayay baabay dee noqon fii macsiyati alkhaaliq oo dee lafti xadiid baa wuxuu ku yimi laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ama lafdigii kasii xooga badnaa ee saxiixayn inama daacatu fi lmacruuf waxaa kaloo ilaahayna amray wanastakfira liikhwaanina aladiina sabaquuna bilimaan inaan ilaahay dembi dhaaf weydiino maha inaan dacnino waqiicadoon taas ee ilaahay inaan udu aan u ducaynayno inuu dembigoodii dhaafo u weydiino taas baa ilaahayna amrayo fanaquula aan idhaahno rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliman ciddii adiga dee waxa weeyaan kaa horeysay ilaa dee mu'miniintii oo dhan bay kuba dhacaysaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaani inooga horreeyey walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim hadalkiisii baa weli socda wuxuu uhi wahaada arrinkaasna amrun waajibun cala lmuslimiina waa arrin waajib ku ah muslimiinta oo hadday tahay mid inaanay raacin dee ilaahay duunkii awliye aanay raacin ama aanay makhluuq ku adeecin macsiyada khaaliqa gees kalena mu'miniintii ay u istikfaar dalbaan oo dee waxa weeyaan khadayiina waa laga dhaafee dadka ahlu cilmiga ah waxay muteen mooye wax kale kalaamkiiyo wax ka sheegooda aanu noqon wahada amrun waajibun cala lmuslimiina fii kulli ma kaana wax kasta oo yushbihu shabahaya hada oo min alumuuri oo maxay tahay nucadima amrahu ilaahay amarkiisaan weydiinaynaa tacaala bidaacati illahi wa rasuulih isaga iyo rasuulkiisa aynu adeecno oo haddii ciddan kale ay isaga dariiqoodii khilaaftay aynaan ku raacin taasi waa midoo waa tacdiim amarkii ilaahay aan weyneyno arrinta kalena waa maxay wanarca xuquuqa almuslimiina dadkii muslimiinta xuquuqdoodiina waan ilaalinaynaa laa siyama ahlilcilmi minhum gaar ahaan dadkii ahlu cilmiga ahaa iyaa kaa mid ahaa kamaa amara allahu warasuulu saa ilaah iyo rasuulkiisa ay amreen marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waman cadala ruuxa ka leexda can hadihi ariiq lafdiga ariiq waa taan liyudakar wayuanas o imaka haadihi waa tan markaa muanaska kuba timi wadadaa ruuxa ka leexda oo ujeedadu ama dee ciddaa markii horeba zalla ay ka dhacday ama khada ay ka dhacday baa iyaga taqliidkooda ama dee taas buu ku raacay wixii waa dariiqii waa ka leexday ama waxaba weeye arrintii ayaabay dee xuquuqdii muslimiintii ma ilaalino waa kaa dacni iyo tashniic iyo ceebayn iyo waxyaalaha caynkaasa taas buu ula kacay oo kale labadaas baa dariiqoo dee markaa labada arrimood ee horeynu soo marnay buu ka leexday faqad cadala kaasi uu ka leexday can itibaaci alxujati xujada raacitaankeedii ila itibaaci alhawa fi taqliidi wuxuu u leexdayna hawo raacitaankeedi xaggii taqliid waaada almu'miniina waalmu'minaati mu'miniinta iyo mu'minaadkiina waa dhibay bikayri maktasabuu ina waxaan khadaa iyo taas iyo zalladii maka waa wax ilaahayba kaba dhaafay oo bal maalan aan iyagii lagagama dayanayo laakiin daa laguma dacneeye fa huwa min aldaalimiina dadkaa daalimiintuu ruuxaasi ka mid noqonaya marka wuxu uhi waman cadama xurumaat illahi ruuxa xurumaadka ilaahay weyneeya oo dee isagiiyo rasuulkiisii oo dee waxa weeya wuu adeecay iyagun buu raacay kolba halka xaqu jirun buu marayaa waxbi uu kolba daacadii halkii ilaahay iyo rasuulkiisu ay kuba sugnayd unbaabuu maraya waaxsana una samafalay ilaa cibaadillahi addoomaha ilaahayna kana min awliyaaءi اlmuttaqiin wallahu subxaanahu aclam bal halkaa raqamkiina siaa dee bal cibaarada u hubsataan ama wixii ziyaadee la socday a aragtaan waa taa majmuc اfataawa iyo mujaladkuna waa idin qoranyi waqaala waxaa kaluu yidhi waa shaykhulislaam ibnu taymiya faman kaana ruuxii ahaaday min almu'miniina mu'miniinta xaal uu ka mid yahay mujtahidan mid ku dadaalaya fii dalabi اlxaq ruuxani waa xaqdoon xaqa doonitaankiibuu ku dadaalayay wa akhda'a laakiin gafa oo maha dee qolooyinkii asxaaba laha waaye iyagu aara iyo wax ta'siilshaday sida nusuustii caqligu ay nusuustii kaba horreysiyaan iyo waxyaala marka horeba dee calaa khilaafi shariica arrinku ugu yeedhayo dadkee taa kuba sugnaa ee waa ciddii isagu waa xaqdoon xaqun buu doonayay markaasaa uu gafay fa ina allaha yakfiru lahu khada'ahu ilaahay khada'iisa waa u dhaafaya kainan maa kaana wuxuu doonaba khada'aasi haba noqdo maxaa uga jeedaa sawaaun kaana khada'aasi ha noqdo fi lmasaa'il anadariya masaa-ishan ay cilmiga ay yidhaahaan ama khabarigiiba aw alcamaliya ujeeddadu wuxuu leeyahay san dee usuuliyiin iyo qolooyin ay kala qaadaan oo ay yidhaahaan khada-u haddii uu masaa-ishan dee camaligae furuucdii dee masaa-ishan fiqigaa yahayna waa kaa ruuxu ama ajri ama laba ajri yeelanayo kol hadduu jaanibkaa ijtihaad ahaayo hadduu ku khadao hadday masalada usuul iyo umuurahan ay kuba tacalluqsanaydna may ee isaga dhammaan wixii waaba dee waxaa wada uu ku wada dambaabaya uun tii buu isagu diidan yahay oo ama masaa-isha nadariga ha noqdo ama masaa-isha camaliga ahe kol hadduu xaqdoon ahaa oo xaqii bal matalan khada isagii uu gefoonu dariiqii markaa waafaqin rabbi subxaana wa tacala uu ka dhaafaya marka wuxuu yihi hada aladii calayhi asxaabu nabiyi sala allahu alay wasalam arrinku marka leega khadaan almacfuu ee layskaba dhaafayaa inuu yahay dee khada iyo fi lmasaa'il anadariya walmasaa'il alcamaliya labadaba uu shamlinaya waa kay asxaabtii rasuulka ilaahay qabeen ay kuba sugnaayeen iyo wa jamaahiiru a'immati alislaam imaamyadii islaamkaba intoodii badnayd wamaa qasamuu may qaybin almasaa'ila qolooyinkaasi taqsiimkan wuxuu leeyahy waa taqsiim muctasiliya xaggood kaba yimi masaa-isha umay qaybin ilaa masaa'ila usuulin masaa'il usuul oo yukfaru biinkaariha marka la inkiro la gaaloobayo iyo wa masaa'ila furuucin masaa'il furuuc ahoo laa yukfaru biinkaariha taa umabay qaybin ama tafriiqu kala qaadka fa ama tafriiqu mee kala qaadka la kala qaado bayna nawci nawc dee masaa-isha kaba mida iyo wa tasmiyatihi markaas magacowgiisa tafriiq wa tasmiyatuhu magacowgiisa markaa lagu magacaabo masaa'il alusuuli iyo wa bayna nowcin aakhara nooc kale oo wa tasmiyatuhu laguba magacaabo masaa'il alfuruuci fahada alfarqu laysa lahu aslun la can asaxaabati wala can ataabiciina lahum biixsaan wala can aimati islam wuxuu leeyahay tafriqada caynkaasi saxaabadii iyo taabiciintii iyo aimadii islaamka xaggooda mid ka timi ma aha wainamaa huwa maakuuda min almuctazilati wa amhaali min ahlilbidac muctazile iyo amsaashooda ahlilbidaca ayaa waxaan arrinta caynkaas iyo taqsiimkaa lababa yimi wa canhum talaqaahu iyaga xaggoodu kala qaatay kala kulmay man dakarahu min alfuqahaai fii kutubihim fuqahada iyo usuuliyiinta cidda kutubtooda ku sheegtayna meesha ay ka qaateen jaanibkaa weeye wa huwa tafriiqun mutanaaqad waana tafriiqin ee labadaba waa masaa-ishii shareecada kolkol bay masaa-ishan camaligii masaa-ishan dee markaa la eego cilmiga ay tahayba min diqaaq almasaa'il oo layskuba khilaafo masaladii furuucdayna masaa-ishii waaweyneydee inkaarkeedu uu keenayo gaalnimoba ay noqonaysaayo maaha un arrintu kolley saa iyo taqsiimkaas buu leeyahayo waa tafriiq mutanaaqida weli hadalkiisii baa inoo socday wa qaala aydan wuxuu yidhi wainii uqariru anigu waxaan caddaynayaa sugayaa ana allaha qad kafara lihadihi alummati khada'aha ummaddan muxamediyada ilaahay khada'eediinu kaba dhaafay wadalika khada'a laga riday ee laga dhaafay ee looma qabanayo la yidhi dee aayadana rabbanaa laa tu'aakhidna in nasina akhda'naa ee ilaahay yidhi qad facaltum yacumu wuxuu caam yeelayaa alkhada fi lmasaa'il alkhabariya khada-i ahaa masaa-ishan cilmiga ah ama khabariga alqowliya iyo walmasaa'il alcamaliya masaa-ishan furuucdan fiqiga iyo masaa-ishii camaliga ahaydba wey wamaa zaala salafu salafka kamay suulin yatanaasacuuna inay isku khilaafayaan fii kaiiri min hadihi lmasaa'ili in badan oo masaa-isha xataa dee camaligaa ama khabariga mee cilmigaa ama khabarigaa kaba mid ah ayaaba isku khilaafayeen laakin walam yashhad ma qirino axadun axad minhum iyaga ka mida calaa axadin axad kale oo kii khilaafsanaa ee masaladan u arkaya masale usul inay tay ku khilaafsanaa kumuu qirin oo kuma sheegin laa bikufrin gaalnimo walaa bifisqin faasiqnimo walaa macsiyatin macsiyo kama ankara shureexun shureex si u inkiray qiraa'ata man qara'a bal cajibtu shureex waa shureexu lqaadi oo kolley waa imaam macruuf ahaa muddo dheer iyo markaasoo sanado badana dee cahdigii cumar laga soo bilaabo ilaa khilaa dee waqtigii imaaradii xijaaj ciraaqi ilaa uu laga soo gaadhay male lixdan sanooyin ka badanba qaadi ahaan oo taabiciintii kaba mida dee waana taabici weyn kol haduu waqtigii cumar uu markaa qaadi noqday ayaa wuxuu inkiray qiraa'ada bal cajibta ujeedadu dee qiraaa bal cajibta oo yaskharuun waa sax waa qiraadii bal cajibtuna waa qiraa'o jirta oo arrintii dee markaa markuu noqdo ay mutakalim noqoto ilaahay kalaamkiisiina ay tahay isagii maaha inuu sifadan awilayo ama dee cajib waa ti dee in allaha la yacjabu iyo dee nusuustii kale ay noogu timi inkaar jaanibkaasa maaha ee qiraa'adan agtiisa ku sugnayn oo qiraa'ada kale mooye tan kalean agtiisa ku sugnaan markaasuu inkiro waqaala wuxu uhi waanan taabiciya in allaha laa yacjabu halkan taawiil kama dhigayna uu awilayo macnaa taawiilku wuxuu noqon lahaa isagoo wixii ictiqaadsan yaqiinsan oo markaa dabadeed yidhaha maye san baa looga jeedaa oo macnahan maaha oo macnahan cajabkii dee waxa weeyaan ruuxan wax la yaabaya waa ruuxay wax ka qarsooyin oo wixii markuu sababtiisa garan layahay ayuu layaabka iyo istinkaarka kuba keeno waa ta yidhaahaanba sababku hadduu muuqdo badal alcajab marka cajabki waa dee ilahayna waxba kama qarsoono taa hadduu yidhaaha ayay noqon lahay taawiil dawaatan laakiin isagu qira'ada nafteeda ayaanu de isaga agtiisa ku sugnayn oo inkiraya waa siay dee imaam malik lagaba soo naqliya xadiiskii ama qadamkii iyo umuura axaadiis uu isagu xataa diidanaa in la wariyo sababtuna agtiisu maanay ku sugnaan iyadoo saxiixayn iyo dee ay kuba sugan yihiinba marka taasi imaka nooc taawiila oo lena taabiciintiiba waxawile imaka tani baabkeed maaha qiraa'ada ayuu inkirayo markaasuu yihi in allaha laa yacjab dee malaa nusuustan kalena iyo axaadiistan kalena agtiisa kumay sugnayn fabalaga dalika ibraahim annakhaciy waa imaam kaloo caalim ahaa isaga ha ka yaraado oo raggii khaasatan madrasadii ibnu mascuud iyo asxaabtiisii raggii ibnu mascuud cilmigoodii ninkii dhaxlay ahaa markuu soo gaadhay isagoo ibnu mascuud lama kulmina laakiin dee dadkii waxa weya kibaar asxaabi ayuu wax ka qaatay oo qoyskoodiiba ahaa sida calqabat ibnu qays iyo markaas waxa weeyaan aswad ibnu yaziid iyo raggii lahaaye markaasaa hadalkaasuu maqlay haddaba bal wuxuu leeyahy isagoo qiraa'o inkiray ayaa maxaa taabiciga weyne kale caalimka ahaa markay tii soo gaadhay waa faasiqoobayo waa gaaloobayo qur-aan buu inkiray mu odhan ee muxun buu yihi faqaala inamaa shurayxun shaacirun yucjibuhu cilmuhu waa nin shaaciro cilmigiisa isagaa cajab geliyey ee kaana cabdullaahi cabdullaahi ibni mascuud wuxuu ahaa aclama minu isaga mid ka cilmi badan wa kaana yaqra'u bal cajibtu waa aqriyaya bal cajibto dabdiguna dee nooma xarakaysan lakin qiraada waa tan imaka meesha la sheegaya ta kale bal cajibta waa te dee ma aha adiga waad la yaabtay iyo ay noqonaysaayo markaa ma ahayn dee jaanibkii sifadii nooma gelaysa jaanibkaas wa kamaa naazacad say ula dooday oo ama ay ku khilaaftay caaishatu iyo wakayruha keyrkeed oo min asaxaabati saxaabadii ka mide ay muran iyo khilaaf uga keeneen fii ru'yati muxamadin sala allahu calayh wasalam rabbahu bal habeenkii micraajkii rasuulkii ilaahay rabbigii inuu arkay dee micraajkii waa la wada sugayaaye laakiin waa arag rabbigii uu arkay oo bicayni ra'si ku arkay caaisha halkaa way diido wa qaalat waxay tidhi man zacama ruuxa sheegta ana muxamada muxamed ra'aa rabbahu rabbigii inuu arkay faqad acdama cala allahi alfirya wuxuu weyneeyey been abuuradu rabbigii ku been abuurtay waa muftari bay bal markaa leedahay wa maca haada iyaday caaisha taa leedahay ibnu cabaasna waa sugaye iyaday taasi jirto laa naqulu libni cabaasin inagu ma odhanayno ibnu cabaas iyo naxwihi min almunaasiciina laha cidii kale lamidkahaydee iyaguna qowlkeeda kaba dunayd inahu muftarin cala allah in caaisha waatan tidhi acdama cala allahi alfirya iyada nafteeduna taa kumay odhanahaynba iyaga oo waxa weeyaan waa ilaahay buu ku been abuurtay ma odhanayno wa kamaa naasacad sii kale dee iyaduna waa taa caaisha ay khilaaftay ee iyaduna nisaac dee ay kuba khilaaftay saxaabo kale fii samaaci lmayiti kalaam alxay ruuxan dhintay inuu ruuxa nool hadalkiisa maqlayo bal taas caaisha way inkirto weydiido waxa weeyaan dee waxay soo qaatay aayaddii inaka la tasmicu lmawta iyo dee ama cidda qubuuraha ku sugan waxma maqashiinaysa iyo umuurahaasay soo qaaday kale waxaa taa iyo wa fii tacdiibi lmayiti bibukaa'i ahlihi meydka in loo cadaabo ehelkiisa oohintii macnaa waa labada waa laba xadiid oo saxiixa inoogu sugan oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleh beder markii la joogo laba saddex xishaalkii joogay si ay caadadiisu ayd ku nagaa ayuu maalintii dambe goobkii weynaa ama qaliibkii lagu guray sanaadiidii qureysheed buu dul tegay mid mid buu ugu yeedhay oo uu yidhi ma hesheen wixii ilaahay idinku ballan qaaday annagu waanu helaya rasuulkii ilaahay baa la weydiiye o la yidhi dad bakhtiyey maxaad kala hadlaysaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ihi idinku kama maqal badidin oo macnaa sidaa u maqlaysaan unbay u maqlayaan laakiin dee waanii jawaabahaynuun caaisha xadiidkaa markay maqashay waxay ku tirisay qalad ciddii soo naqlisay rasuulka ilaahayna un sidaa u oran ee uu yidhi uun wainahum la yaclamuuna ma aquul anama aquulu lahum xaqa way ogyihinoo way garanayaan unbuu taasuu yidhi laakiin way maqlayaan marka aayaddii bay daliishatay ahayd dee dadkaa dhintay waxma maqashiinaysid bay daliishatay waa taasi waa mid xagga tacdiib lmeyit bibukaai ahlina waxaa dee saxiixayn oo riwaayaad iyo saxaabo kala duwan ay wariyeen iyo dee riwaayaad kaloo saxiixayn baa inooguba sugan ruuxa haddii loo baroorto ama meydkii oohinta baroorta loo barooranayo in lagu cadaabayo dee culimadna kolley tawjiihaad badan bay leeyihin caisha laakiin taasoo kale iyadoo walaa taziru waasiratan wisra ukhraa daliishanaysa ayaa la jiri khada kolley ruux waxaa dhici karta si inaanu sii uuxu maqlay aanu u qaban qolooyinkaa dee wariyey sida ibnu cumar iyo cumar iyana waxay kuba tirisay khada inuu kaba dhaco xadiidkaani sidiisii ufahmine dee inay rasuulka ilaah yahuudiyad lacadaa yahuudiyad loo ooyayey inuu yidhi waa la cadaabaya iyadii iyaguna way barooranayaan bal taas waa umuuro saas axaadiisna way sugantahay saxaabo kala duwanna way wariyeen dee culimadna way tawjiyeen haddaba taasoo kale dee may keenin in la yidhaaho naskan ay khilaaftay ama kuwii kale dee wixii ay kuba matalan si ay wujhatunatharkeedii la eego dee kitaab dhan baaba jiro oo dee alijaaba lima stadrakato caaishatu cala asaxaaba masaa-isha ay caaisha ay kalaamka kaba keento dee waxooga ayo badan taa kitaab dhan walwaliba waxaa laga yaaba laba kitaabo kalena way jira midka horreeye midka dambeeye laakiin kitaabka sarkashiya madbuuca waaba kitaab dhan oo masaa'il badan oo kuwani ay kaga mid yihiin haddaba nisaacaasi waa jiray buu leeyahay dee haddana lama odhan kii kale fisqi iskumay xukminahayn kufri iskumay xukminahayn waxyaalo kale bidcanimada iskumay xukmin iyo macsiyo uma qaala hadalkiisu isagoo dheer baynu ku arkay kitaabkaas waa mujaladka saddexaad bakani kuwa hore waa meel damaysay laba boqol sagaal iyo labaatan iyo laba boqol iyo kob iyo soddon wayda ogan doontaane laakiin markuu hadalkiisii waday buu ugu dambeyn yidhi waa bacda an dakara intuu sheegay dabadeed xadiida rajuli ninka xadiidkiisii alladii ninkaasoo awsaa ku dardaarmay bixarqi waa nin dadkii inaga inaga horreeyey ahaa malaa dembigiisii dee uu u arkayey ayaa batay batay batay suu isagu markaasaa uu isyidhi haddii malaa lagu soo saaraba ama adsan sii ahaato cadaab daran baa lagu cadaabiya oo ilaahay kuma naxariisanayo dadkiisii baa wuxuu ku yidhi markaan dhinto iguba dambaskaygaa la suga maalin dabayl leh oo dee si aan xabadna ma xabad u raacin badda ila tag oo markaa firniya oo dabaysha raaciya haddii ilaahay karo ama uu isoo saaro cadaab aanu cidna ku cadaabin buu cadaabaya markaa eeg wuxuu is yidhi haddii arrintiisa ahayd kol haddii aad dee dambas noqoto ilaahay kuma soo saari karo qudradii baaba inkaarmeeshii jiray ilaahay subxaana watacaala inuu taas wax kastaba soo celinayo taa meeshii iimaan waa jirayo waa kan wuxuu u sameeyey waa tan laakiin dee shakigan ama jahligan baa jiray xadiidkaasuu soo qaaday markaasaa muxuu yidhi fa hada rajul ninkani waa nin shaka shakiyey fii qudrat illaahi ilaahay qudradiisiibuu shaka shake ka galay oo waa ka shakisayna waa ka sila haddaad waxaa samayso ilaahayba awooduma yeelanayo uu kugu soo saare iyo wa fii icaadatihi soo celintiisa la soo celiyo ilaa duriya haddii isagoo la firdhiyo oo dabaysha la raaciyo marka bal ictiqaada wuxuu ictiqaadiyey annahu laa yucaad kol haddii xaaladiisu ay taa noqoto inaan lasoo celin karahayn whada kufru biitifaaq lmuslimiin dee inuu ruuxu ictiqaadiyey inaan la soo celin karayn ama qudrada ilaahay shaki ka galo waa gaalnimo cad biitifaaq lmuslimiin laakiin arrintu maxay ahayd ruuxani tan miyuu u qasay nooc iimaan waa jiray laakiin kaana jaahilan ninkani ruux jaahil u ahaayo wuxuu is yidhi malaa dee waa tan ruuxa dhan uune saa lagu aasaa la soo celinayaayo ruuxaa kala tegey mala lama soo celinayo shaki jahli baa ku jiro laakiin kaana jaahilan laa yaclamu dalik jaahil buu ahaa aan tan garanahayn wa kaana mu'minan laakiin ruux mu'minana wuu ahaayo waaba kan dee waxaan uu tan u sameeyey ay ahayd waa cadaab daran baa lagu cadaabi haddii dee san adaato lagu soo saaro wa kaana mu'minan yakhaafu llaha an yucaaqibahu mid ilaahay ka cabsanayo ha in la ciqaabo fakufira lahu ujeedadu dee sida xadiidka inoogu sugan ruuxii baa lasoo saaray ilaahay baa yidhi maxaad waxaan u samaysay wuxuu yihi min khashatik cabsidaada aan kaa cabsanayo ayuunbaa tan u yeelo markaasaa loo dembi dhaafay jahli baa jiray waa jahli bu ahayne ruux hadduu ruux mu'min oo umuurahani ay u cadiyin waxaan sameeya taasi waa gaalnimo laakiin nooc jahli baa jiray de waana in badan oo waxyaalahan maqaalaadkan dhacay culimada qaar kaba dhacday wadcigii iyo biadoodii iyo wixii muntashirka iyo wixii soo gaadhay kutubay heleen wixii ku qornaa unba weeye ama culimadoodii kale wixii kaba soo gaadhay haddaba wuxuu yihi wlmutaawilu waa hadalkaaga ibnu taymiya wlmutaawilu kan mutaawilka ah ee min ahli lijtihaad ahlulijtihaadka kaba mid ah alxariisu ma haddee ninkaan ku dadaalaya calaa mutaabacati rasuuli sala allahu calayh wasalam awlaa bilmaqfirati min mil hada ruuxa mutaawilkiia ahla alijtihaad rasuulka ilaahay raacitaankiisa iyo shariicadiisa inuu raacana ku dadaalayay laakiin arrimahan dee waxa weeyaan waa nooc jahli ama nooca wax kaba qarsoon umuuraha keenaya isagu laakiin waxyaalahan ay kaba dhaceen ayaa awlaa kaga mudan bilmaqfirati in ilaahay u dambi dhaafo min mil hada ninka caynkaasa ruuxan mutaawilka ee min ahli ijtihaad ayaa kaba mudan wa qaala fii macridi xadiidihi can abi darin wuxuu yidhi isagu weli hadalkiisi baa inoo socda malaa nuqushan kaba soo naqliya halkan qeybtan markay noqoto tadaa u dambayn doonta isagoo ka hadlaya can abi darin alharawiyi wa abilwaliid albaajiyi wa abi bakr bn alcarabi kolley waa kitaab kale oo maaha majmuuc lfataawa ee kitaabkiisa gaar loo saaray ee dee la madbiceeyo weyne tobanka mujalad ay ku madbiciyeen dar-u tacaarud alcaqli waalnaqli kitaabkaas ba ayay tahay naqligan dambe marka adigu sheekhu wuxuu kaba soo hadlay kolley de xaggan umuurahan buu kaba hadlayey ama usuusha dee muctazile iyo keyrkeediyo lagaba qaata iyo qolooyinka adigu taasaa hadalkiisa uu ahaa markaasaa waxaa soo galay inuu abu dari alharawi iyo abulwaliid albaaji iyo abubakr ibn alcarabiya kaba hadlo abidar waa nin aynu tarjamadiisa aynu soo maray halkii duhuuru ta'wiil markan kaba hadlaynay waa ninka aan lahaynba xataa xaafid ibnu xajar riwaayadiisa waatuu ictimaadsado saddex sheekh buu leeyahayo riwaayaadka bukhaarita ugu mudanba weeye ugu dabdisan markaas marka leega kitaabka cidda warin dee ciddan dambe bukhaari ka dambeysay lagaba wariyo e waana sheekii xarabku ah si aan soo sheegnay oo baqilani iyabuu ka qaatay markaa usuushan ama dee xaggaa bal matalan taas buu kaba qaatay xarabka iyo ayuu isagu kuba faafiyo maqaaribaduna intay yimaadaan marka ay soo xajaan bay la kulmayeen kolkol waxay u raacayeen jibaala saraat buu degayo halkaas bay u raacayeen ay la soo joogayeen iyadoo bukhaarina ay ka warinayaan deetu dariiqadanna ay kaba qaateen gees kalena uu u tilmaamayay halkii usuusheedii ciraaqiya buu u tilmaamayay raggan uba yimi barhkood baa deeta taas kuba dacniye sheekha oo dee heer adag ooyo xataa barhkood malaa lacnad ay gaadhsiin leeyahin xaramkiibuu taa laba yimi bal umuurahaasuu kaba soo hadlo markaasuu kasoo hadlay dhammaan dadkaasi inay leeyihiin maxaasin mashkuuro oo daa'ifana dee ay ku yar talax tagtay weyneyntooda kuwana ay taa wax ka sheegayiin laakiin khayrulumuuri awsaaduha markaasuu hadalladan laba yimi mid kastana uu leeyahay masaa'ic mashkuura fii nashri diin iyo cilmigii kuba leeyay marka abuder horeynuu soo maray waa abilwaliid albaajiyi abilwaliid albaaji isagu waxa weya waa nin imaamahoo abulwaliid sulaymaan ibnu khalaf ibnu sacad baa la yidhaah waa nin reer andalusa baajo andalus ku taalay iyo baajo ku taalay malaa maqrib alcarabina way jireene baajadan loo nisbeeya waa andalus bal wadanka burtuqaal weeye mala caasimadiisa boqol iyo afartan iyo kilomitr waa halkii islaamku gaadhay inay burtuqaal caasimadiisan lashbuuna ibnu cabdilbar baaba qaadi kaba noqday kale marka waaba baajadan waaba burtuqaal iyo taas loo nisbeeyey waa nin maalikilmadhab ahaa waa nin dee kutub kala duwan le kutubtiisa ina soo gaadhay wax kamida kitaabkan almuntaqa la yidhaha sharaxa muwada ee madbuuc ah oo kale kitaab kolley xaggan rijaasha ah iyo kuwa jarxi iyo tacdiil adigu kutub baa ina soo gaadhay wasiyo uu leeyaho laba inan uu dardaarmayo la madbiceeyey oo dee muhimu inamadiisii u dardaarmayena waa jirtay haddaba markaa abulwaliid albaaji xaramka markuu yimi uu soo xajay de way soo rexlayn jireen ilaa saddex sanadood iyabuu abudar la joogo jibaalu saraat buu u raaci jiray markii dambana nin abu jacfar istibnaani la yidhaahoo muqadim aashaacira waqtigiisii ahaa waana xanafimadaba mawsil mawsil ah buu tago dariiqadu kaba qaatay andalus buu kula laabmay saddex iyo toban sanadood dabadood cilmi aad iyo aad u badan oo munaadaraad badan isagiio ibnu xasm ay dhex marayeen afar boqol iyo afar iyo toddobaatankii buu dhintay ibnulcarabina waa imaamkan mashhuurka dee musanafaadka kala duwan lehe tirmidi sharxee bukhaari sharxee tafsiirkan aayaat laxkaam le muwadaca sharxee aahaartiisa badan ina soo gaadhayo isaguna waa iyar buu kaba dambeeye laakiin waa dadkii rixlada dheer ee tegay iyo aabbihiiyo isagu way wada socdeen aabbihiina rixladiibuu kuba dhintay isaguna markii dambe khazali iyo amsaashii laba kulmay fiqiaan iyo cilmi badan oo kalaba markii dambena bilaadiisii kuba laabmay qaadino ka noqday meelo maxamed ibn cabdillahi ibn moxamed baa la yidhi alishbil almaliki axad alaclaam oo isaga dhimashadiisu shan boqol iyo lix iyo afartankii baysa dahab yidhi haddaan afar iyo afartankii noqon bal markaa qolooyinkaasuu ka hadlayay markaasaa muxuu yihi walaa rayba shaki kuma jiro kale way yar dheeraanaysaa biri cashirkeeda aan intaa ka qaadnay biidn illahi tacaala dadkii yarka lahaya ama shaqooyin lahaa bay ku yar dheeraaneen subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka